sidaan la wada soconay bishii january kowdeedii ayay dee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu heshiiska kala seexdeen heshiiska markii la kala seexday isfahan buu ahaa heshiiskii dambe ee dee rasmiga ahaana dee imika waa lagu guda jiraa madaxweyne guddi buu magacaabay toddoba xubnooda muddo hawsha waday wadatashi sameeyey deegaanada soo maray imikana hawshii soo gebagabeeyey iminkana hawsha waxay la taallaa sharciya sharci yaqaanada oo iyaguna insha allah aan rajeynayno inay dhaqso usoo gabagabeeyaan kadibna wadahadalkii foolka foolka hatoos loo galo waxaa jiray shirar uga socday etoobiya soomaaliya iyo etoobiya oo arrinkan ay kaga wada hadlayeen idinka sideebidu saameynaya heshiiskii xalay toola
horta dee annagu in ay etoobiya iyo soomaaliya wada hadlaan wax dhibaataa uma aragno waayo dalalku maslaxaday kala leeyihiin dal walibana maslaxadiisa markuu ka hadlayo dee inuu dalka kale ay markaa jaarkiiina wax ka xidhanyaen ay wada hadlaan oo daris wanaag iyo wada noolaasho meesha ka dhacdo iyo nabadgelyo cid walba waa wadan somalilan waa wadan soomaaliya waa wadan etoobiya waa wadan jabuuti waa wadan mandaqado dhan waa wadan marka haddii soomaaliya iyo etoobiya ay wada hadlayaano iyagoo amuuraha iyaga ka dhexeeya ay ka wada hadlayaano oo nabadgelyadooda ka wada hadlayaan oo wada shaqayntooda ka hadlayaan annaga wax dhibaataa uma aragno lama khusaysa anaga somalilan ah waxaa laga wada hadlaya ama khilaafka etoobiya iyo soomaaliya inta badan uu ka taagan yahay waa heshiiskan ay somalilan gashay haddii etoobiya ay danaheeda ka aragto oo heshiiskan ay iyadu soomaaliya kala saxaxdo agreemano kaleo bedelkeeda idinka maxay idinka meelayaan
horta anagu marka somalilan maslaxadeeda iyo arrimaheeda ka hadlayso ugama hadasho dee ama ma eegno dalkaasi hadduu halkaa tago dee somalilan waxay soo bandhigaysaa khayraadkeedii iyo horumarkeeda iyo masaalixdeeda iyo danaheeda etoobiya hadday ka dhex aragto waa soo dhaweynayna hadday meel kale u aragto oo u duceynaynaa wax dhibaataa naguma aragno horay soomaaliya iyo de etoobiya xidhiir way u lahaayeen horaba de haddii heshiis u gaarayaana de anagu wax alla waxaanu ka qabnay ma jirto iminka laftirkeeda hadday heshiis gaarayaan iyagoo maslaxadooda iyo arrimahooda ka tashanayaan wax dhibaataa uma aragno waayo etoobiya waa dal weyn jabuuti bay calaaqaad la leeyihiin sudan bay la leeyihiin kenya la leeyihiin soomaaliya la yeelan karayaan somalilandna way la yeelan karayaan laakiin waxaanu diidanay waxaa weeyaan in marka ay etoobiya xidhiir la samayso somalilan laga dhigo ama laga qayliyo ama laga dhigo xaaraana waxa weeyaan somalilan maslaxadeeda marka ay noqoto inay ka tashato ee horumarka ah ee nabadda ah ee mandaqadan wax u taraysa regionka iyo deegaankan ay joogna wax u taraysa waxaan filayaa inay wacan tahay in hadday soomaaliya noqoto iyo hadday jabuuti noqoto iyo hadday dalalka kaleba caalamkaaba noqoto inay soo dhaweeyaan oo u arkaan wax horumarka u dana wax nabadgelyada u dana taasaanaan aragnaa inay moyuudani waxweyn ka tarayso
waxaa jirta inta badan lama hayimin goobta heshiiska aad ku gelisaan adiga iyo guddidaadina waxaynu arkayna idinkoo safaro ku maraya xeebaha somalilan halkeebaad uqoondaysan inaad saldhiga ka siisaan
sideedaba marka laga hadlayo waxyaabaha laga hadlayo waxaa ka mid ah dekedaa laga hadlaya isticmaalka dekeda laga hadlayaa waxaa laga hadlayaa oo kale oo etoobiya day danaynayso in ogeyn inay hesho naval base oo iyaduna badda ah waxaa kaloo dee laga hadlayaa iyaduna mashaariicdii kale ee isku xidhka ahaa ee fududeynaya ganacsiga somalilan iyo etoobiya udhexeeya hadday noqoto waddooyin tareemo waxaasoo dhan de horta daraasaad bay u baahan yihiin markaanu xeebta marayneen de wax qayb ka midaba ahayd qaybahaasi laakiin de qaybta keliya aynu marayna ma ahayn dekedaanu tagnay waxaanu kaloo marnay dhulkii oo maaragtay hadday noqoto wadadaa dheer isku xidhaa somalilan iyo dekeda berbera iyo laawo jaalle ilaa boorama iyo deegaanka xeebta oo dhan marka intaa aanu marnayna de waxaan anugu eegaynay oonu sahinaynay meelaha isleednahay way ku habboon yihiin annagu go-aankaa ma lihin annagu waxaanu leenahay inaanu tala bixin siino talooyinkaanu bixinayna dee runtii madaxweynahaan u gudbinay hawshaasina imika hawl guddida madaxweynaha iyo sharciya yaqaanku ay gacanta ku hayaan weeyaan marka dambe la wada fadhiistana dee kolley waxay soo bixi doontaa halkaa ay noqon doonto laakiin iminka meel lagu fadhiisiya ma jirto laakiin dowladdu waa ay samaysay daraasaadkeedii iyo deegaanadii waana haysataa maaragtay meelaha is leedahay way ku habboon yihiin ugu dambayn waxaa la isku dadku ay aada u hadalhayaan kilomitrka oo dadba sibay u sarrafeen marka kilomitrka rasmiga ah muxuu noqonayaa aynu siino
horta de etoobiya iyo somalilan heshiiskee ama isfahamkee ay kala seexadeen waxaa ku qornaa labaatan kilomitr iyo labaatan hase yeeshee dee ma aha ama ma noqon korayo dee go-aanka dambe iyo heshiiska dhabta ee soo bixi doona khasam aha inuu taa noqdo oo waa waxa suurtagalaya wax badan laga bedelo hawshaas waxay ku xidhan tahay wadahadalka iyo wadaxaajoodka labada dhinac waxyaaba badan baa saameyn ku yeelanaya oo maaragtay markay noqoto cabirka iyo deegaanka meesha isku xidhka dekeda iyo hadday noqoto naval baseguna dee qeyb weyn waxay ka tahay in mandaqadaasi iyo meesha hawsha ka socota noqoto meel nabada marka hawshaasi hawl marka ay timaado etoobiya iyo somaliland ba ay ka wada fadhiisan doonaan weeyaan wixii macquulahe labada dhinac isla arkaan inay markaa ay ku habboon tahay unbaana la qaadan doonaa ujeedaduna waxa weeyaan baahida etoobiya leedahay inay la kefeeyo dhanka kalena dee somaliland danaheeda iyo maslaxadaheeda iyo hadday noqoto deegaankeedaba la ilaasho marka qolo waliba de kale ajenday la imanaysaa ajendahaas un baana wada hadalka marka la wada hadlo kasoo bixi doonaan heshiiska rasmiga baarlamaankuna dee wuxuu marka ay ku habboon tahay ee wixii la wada hadlay ee la fadhiisiiyey qodxaha laga guray ee laisla wada gartay wixii oo dhan ay baan filaya anigu inay ku habboon tahay laakiin hawshaasi kulley hawl madaxweynaha iyo dee xukuumadda u taalay noqonaysaa waxaase kulley muhiima oo dee bulshada reer somaliland ay muhiim tahay inay fahmaan hawshani waa hawl weli socota maadaama ay weli socoto oo barnaamijkii weli socdo oo wadahadalka weli socdo wax go-anoo imika la go-aamiyo loodhan iyo waxayo waxayo waxayo waxaasay noqonaysaa ma weli may dhicin marka kolley dadku warar badan oo laisla dhex marayaan arkayo oo la sheegayo oo laleeyahay halkan ay ka dhacday iyo kan intan halkaasaa laga samaynaya iyo awdalba lughaya la bixiyey iyo deegaanadaasa la bixiyey waxaan filaya meel la bixiyey iyo meel laga sameeyey ma jirto etoobiya iyo somaliland waxay wada gelayaan heshiis heshiiskaasi dhul somaliland oo la bixinayaana ma jirte waa dhul kala ah oo ay noqon doonto etoobiya iyo somaliland inay ka wada heshiiyaan waxa kiradu noqonayso waxa maaragta kale ee ganacsiga ah ee labada dhinac wada raacayaan mandaqadanna imika waxaynu arkaynaa mashaakilaad iyo dhibaato fara badan oo lasoo darsatay oo haddaynu arkayn haddaynu ka warhaynay xeebaha iyo dhibaatooyinkii imika bilooyinkii ugu dambeeyey lasoo darsay haddaynu arkayno arrimaha xagjirka ah ee mandaqada oo dhan aafeeyey waxaan filayaa anugu ito heshiiskani wuxuu noqon doonaa mid soo afjara mashaakilaadka oo xagga somaliland iyo etoobiyaba iskaashigoodaasi uu noqon doono mid labada dhinacba wadana wadamada kale deriskaana wadana